in ka badan labaatan ruux ayaa ku dhintay gaari kiniisad u socday oo shil ku galay deegaan ka tirsan dalka kenya wararka ka imaanaya dalka kenya gaar ahaan deegaan lagu magacaabo muyingi oo ka tirsan ismaamulka kituwe ayaa waxaa laga soo sheegayaa in ugu yaraan saddex iyo labaatan qof la xaqiijiyey inay ku dhinteen gaari shil ku galay webi mara gobolkaas gaari uu nuuciisa ahaa bas ayaa waxa uu doonayay inuu ka gudbo buundo halkaasi ku taala waxaana ka awood batay biyaha sida yelo xog ogaala ku waramayaan baska waxaa saarnaa arday gaaraya ilaa konton kuwaasoo u socdaya xaflad aroosa oo ka jirtay kiniisad ku taala deegaanka saraakiisha booliiska gobolka ayaa arrintani ka dhacday ayaa waxay warbaahinta u xaqiijiyeen in afar ka mid ah saddex iyo labaatanka ku geeriyootay shilkan ay ahaayeen carruur waxay sidoo kale sheegeen in toban qof ay badbaadiyeen cadaadis ayuu wajahayay darawalka baska maadaama dadka rakaabka ah ay doonayeen in xil hore ay tagaan xafladda arooska sidaas waxaa warbaahinta u sheegay qaar ka mid ah dadkii saarnaa gaariga islamarkaana ka badbaaday inkastoo aan la helin qaar ka mid ah dadkii ku waxyeeloobay gaariga haddana waxay xukuumadda kenya ku dhawaaqday in habeenimadii xalay ay hakisay barnaamijkii samata bixinta maalinta berita aana ay dib u bilaabayso islamarkaana ay raadinayaan qaar ka mid ah dadkii la la'sanaa ma ahan markii ugu horeysay shil ka lamida uu ka dhaco gudaha dalka kenya